waa suurat lanfaal aayadda shan iyo toban qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu idaa laqiitum aladiina kafaruu zaxfan falaa tuwalluuhum aladbaar waman yuwallihim yowmaidin duburahu ilaa mutaxarifa إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم وبئس المصير آن آياتكني waxa ay ka waramayaan ceebta iyo eedda ay leedahay alfiraar min aلzaxf dagaalka gaalada la ishayo oo laga cararo waxaa labaad ay tilmaamayaan nasriga iyo hiilimaadka ilaahay in lagu horumaro oo lagu hodmo ilaahay wuxu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyo idaa laqiitum aladiina kafaruu kuwa gaaladaa markaa la kulantaan zaxfan iyaga oo dabakusiqa falaa tuwalluuhum uladbaara xagga dambe ha u jeedinina hayaacina waman yuwallihim qofka u jeediya yowma-idin maalintaa duburahu xaggiisa dambe ilaa mutaxarifan liqitaal mid xeel dagaal u wareegay mooyaane u aagbadashay aw mutaxayizan mid xoojiyey ilaa fi'atin koox kale xoojiyey mooyaane labadaa wixii aan ahayn meesha ka dhaqaaqaa faqad baa'a waxa uu la noqduu xambaartay biqadabin min allah cadho ilaahay xaggiisa ka timi wamaawaahu jahannam hooygiisuna waa naarta jahannamo laydhaa wa bi'sa almasiir meel la galana halkaasaa u xunbaa ilaahay falam taqtuluuhum maydaan laynin gaalada maalintaa beder walaakina allaha qatalahum ilaahay baa laayay wamaa ramayta maad saydhin ciidda id ramayta markii aad saydhay walaakina allaha ramaa ilaahay baa saydhay waliyubliya iyo si uu ugu nicmeeyo oo ugu barwaaqeeyo minhu xaggiisa balaa'an xasanan nicmo wanaagsanoo ilaahay xaggiisa ka timi ina allaha samiicun caliim ilaahay baa wax walba maqlo ogsoon daalikum arrinku waa sidaa la idiin sheegay wa ana allaha ilaahay muuhinu kaydi alkaafiriin gaalada shirqoolkooda kii dulaynaya kala tuuraya wey aayaadku sidaa ku muuqata ama suuradduba guud ahaan waxa ay ka warramaysay dagaalkii beder suuraddana sideedaba suuratu badr ayaa la idhaahdaa oo dagaalkaasi aada uga warramaysaa marka yeedhmadani waxay ku khaas tahay guubaabo ilaahay uu siinayo dadka ilaahay rumeeyey ee mu'miniinta ah marka ay safka isa soo taagaan iyo meesha rag la isku hayo ragna looga baahan yahay nacasnimada u weyni inay tahay baqaha iyo fulaynimada taasoo nusuus badanina ay tilmaamayso ceebteeda iyo eeddeeda oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam ummadda isagoo la hadlaya waxa uu ku yihi xadiidkii saxiixu muslim ku sugnaa ijtanibu sabca almubiqaat toddobada dembiya oo xalaaga iska ilaaliya ee qofku uu naar ku mutaysto maxay yihiin bay yidhahdeen bal toddobadaa dembi aan iska ilaalinee nebi maxamed ou noo sheeg nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam ashirku billaah waa ilaahay oo wax kale lala caabudo waa sixir iyo falka bahal kale ee falka dadkoo la sixro oo khuraafaad iyo qusacbalaad loola yimaado qofkii ilaahay iyo ummaddiiyo naftiisa toona ku kalsoonaan waayooo shaydaan adeegsado wey wa qatlu nafsi alatii xarama allahu ilaa bilxaq iyo qof mu'minahoo lagu dilo gardarro nafta ilaahay dhiiggeeda xaaraantinimeeyo lagu dilo gardarro wa aklu ribaa iyo bahasha ribada la idhaahdooo la daldalo oo la cuno waa ifsaadkii xagga dhaqaalaha kuwa horena waa ifsaadkii ijtimaaciga iyo ifsaadkii caqiidada wa aklu maali lyatiim iyo agoonta xoolahoodaoo la cuno watawallii yowma azaxf maalinka colaalka gaalidu badan yihiin oo la booqdo wa qadfu lmuxsanaati alkhaafilaati almu'minaat iyo dumarka dhowrsooneen xumaantan lagu sheegayna ka warhayna ilaahay rumeeyayoo ceeb lagu sheegay iyo sino toddobada dambe wuxuu nebigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam bani aadamkana caalamka inagula nool oo kiisa mu'minka ana la dilo kiisa gaalka ana la daayo laba arrimoodoo cajiiba midna dilkiisii waa kii aan dee muuminka ahaayeen waxba geysanin kaana dilkiisii waxa uu ka mid yahay dembiyada waaweyn kan gaalka ahee islaamku ka fadhiyi waayey dayntiisii iyo ka baqashihiisiina dembiyada waaweyn buu ka mid yahay labada bani aadanba ilaahay baa abuurtay isagaana go-aankan gaadho sidaan u kala xukumay go-aankiisun baana la raacaya waxuu u baqdaaba ma jiraba qofka ashahaadanaya iimaan ku dagaalamaya waxuu u baqdaaba ma jiro lianna lahu ixda alxusnayeyn dee wuxuuba iska leeyay laba wanaagsan midkooduun ima aljannatu wa ima annasr hadduu tan ku sii hadhana ciis iyo sharaf buu ku noolaanaya hadduu ka shubuu dhaqaajiyana jannada ilaahay hubka uu ku dagaalamaya hoostiisaabay u tahayba inii la ajidu riixa aljannati duuna uxud urtaa sokadaysaa baan anigu urti jannada ka helayaa bula ninkaa saxaabiga anas dadka muuminiintu gaalada marka la kulantaan iyagoo zaxfana ha u jeedinina xagga dambe waa saasuu ku dhacay nahyiga alleh saxfigaasi waxa uu tilmaamayaa iyagoo fara badan oo qofku markuu dabada ku siqayo ama gurguuranayo ilmaha yar ayaa la yidhaahdaa qad zaxaf ama bahalahan xamaaratada zawaxif waxyaabaha beer ku siqaya marka colku farabadnaanta uu leeyahy bay ka turjumaysa haba badnaadeen haba badnaadeene ha baqina ila waa aladiina kafaruu yah baquuf walxumaduu leeyahy ina ilaahay uu tilmaamo falaa tuwalluuhum ladbaara buu lahay addubur xagga dambaa la ydha marka nin weynoo dabada jeediyey ceebteeday leedahay hebel wuu dabadu jeediyey aad buu u baqday bay ka turjintay saddex xaaladood bay bannaantao laba halkanaa lagu sheegay midna inuu baqahaasi jaa'is noqon karo baa la tilmaamayoo labadani waxa weye ilaa mutaxarifan liqitaalin aw mutaxayizan ilaa fi'a baqa maaha tani laakiin waxa weeyaanu jawigu qofku soo jeedkii uu soo jeedayo wax ka bedelo taxriifku wuxuu noqonayaa iyada oo xeelo dagaal uu qofkii u farasamaysto oo meeshii uu ka dagaalamayo ku adkaato oo aag kale oo ay ka nafisiin uu arko oo xaggaa laga galo iyo iyadoo loo muujiyo inay kaceen colkii si ay usoo kacaanoo dabeedna cidlo looga helo ta labaad waxa weeyaan mutaxarifan mutaxayizan ilaa fi'a dee waxaan dagaalku ilbiriqsiyu isku bedelaa oo isbedbedelkiisu howlaha lama filaanka abaa ku badan marka waxaa dhici karaysa dhinacii loogu talagalay dhinacaan ahaynba inuu culaysku bato dabeedna dhinacaa kale xoojin loo baahdo marka qolada halkaa ka kacdee kuwaa xoojinaysa ma aha kuwo lagu xukumaya inay baqdeen ama dabada jeediyeen waxaa saddexaadoo marka suuraddu waa ilaahay uu ku sheegay kolka ay ka badan yihiin labanlaabkeenna colku markuu labanlaabka ka bato al'aana khafafa allaahu cankum wa calima anna fiikum dacfan ilaahay imikuu idinka fududeeyey berigii hore waxaa go-aanku ahaa ninkiiba toban hala dagaalamo waa laga fududeeyey dadkii muslimiinta ah waxaa la yidhi wuxuu arrinku ku dambeeyey ninkiiba labaad marka haddii ay labalaabkaa ka badato iyadoo aanay wanaagsanaynba kollay kicitaankaasi haddana haddii ay dhacdo taas qofku siduu halkan ugu dambaabaya halkaa ugu dambaabi maayo waxaa kaloo culimmadu ay ku daraan haddii la arko maslaxad la bido laba arrimood dariiqadan iminka la yidhaahdo intixaariga waxaan leeyahay cafwan gaaladaa ku sheega taas een fidaaynimada taa iyada qudhigeeda culimmada qayb fidiyoonaysaa way jirtaa sida ibnucarabi kitaabkiisa axkaamulqur-aan oo ku xuso waanay ka dhici jirtay asxaabtii nabiga ridwaanullaahi calayhim iyo taabiciintiiba oo taasi wuxunay tusinaysaa unbay leeyihiin in dadkani ay yihiin dad deetooda soo xidhay baasha laxajacla aanan ka haynin oo ilaahay isu dhiibay inay yihiin ayay arkayaan gaaladu sidii yuhuudduba ay lahaayeen markay falastiinta ka warramayeen maxaanu ka yeellaa bay qofka bani aadamkaa waxaa lagu hadidaa ama lagu hanjabaa geeri iyo dil dilka laftiisii bay doonayaanba maxaanu markaa ugu talinaa dagaaladii adkaaday asxaabta qaarkood baa ilaahay ugu heliyey nin shoolada un ugu dhacay dagaalkii qaadisiyey ee macrikadihii adkaa colaalkii gaalada oo xidhay albaabadii oo qalcadun ka soo tuuraya madaafiicdii wasaa muslimiintii ku laayo dad badan mariyey waa kii nin saxaabi yidhi warmaha aniga kor igu qaada dabeetana inta warmaha kor loogu qaaday qalcadii oo dheer oo dee toban mitira gudaha loogu riday albaabkii intuu markaa ku dul dhacay waa kii seefta la dhacay intii ku dhowayd deg degna u furay halkii baa laga galo ilahay colka uu ku guuleeyay marka haddii taasoo kale ay dhacdo waxa ay noqon kartaa bay leeyihiin mid muujin karta cisiga dadka muslimiinta ah xaaladaha noocaasa kuwaasaa ilaahay uu fasaxay kuwana waa diiday isagoo maslaxadda dadka ogsoon falaa tuwalluuhum aladbaara waman yuwallihim yowmaidin duburahu ila mutaxarifan liqitaalin aw mutaxayizan ilaa fi'a faqad baa biqadabin min allah cadho ilaahay buu qofkaasi la noqday hoygiisuna waa naar meesha uu markaas u laabanayaana taasaa ugu xumaatay sideedabana dee diintan ilaahay uu keenay ee wanaagsana caalamka ugu talagalay inay badbaadiso ma aha bani aadamku inay aaminaan annaha tamshi bitariiqa sixriya awtomatikiya dariiqo tilqaayahoo toosown inay isaga soconayso ma aha laakiin ilaahay wuxuu ugu talagalay inay ku socoto dadaal bani aadam oo dee fii xuduudi daaqatihim inta ay karayaan iyagoon waxba la waxba la hadhaynin saa ilahayba suuratu moxamed oo dagaal ka warramaysa uu kuuhi dalika walow yashaau allahu lantasara minhum walaakin liyabluwa bacdakum bibacd hadduu doonaya isagaa ka argoosan la kala diri lahaaye waa laydin imtixaanayaa inaa ilaahay u hiilisaan iyo diintiisa iyo rusushiisa iyo in kale inaa fashilantaan labadaasunbaa la kala eegaya de qofkan muslimka ana marka ay noqoto diinta iyo xaqa uhiilintiisa ma aha mid ay u daran tahay tiis uune tacaamkaabaa u daran munaafiqiinta ilaahay uu ka warrama waxau uhi qad ahamatum anfusuhum naftooda iyaga yaabgelinayso halkay dhigi lahaayeen ayaa ay la warwarayaan taasoo maaragtay ku adkaanaysa waxaa kaloo markaa muuqanaya bani aadamku isagoo kaamila inaanu soo dhalanina tarbiya baa uu u baahan yahay hadday diintay hadday dadaaltay hadday camaltay hadday tadxiyo tahay nabiguna calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisa tarbiyadaa iyo dhismahaasuu ku waday oo ummadda quluubteeda ayuu dhisayay haddii dadka quluubtooda ay dhisan tahay oo aqoontooda iyo fikirkooda uu dhisan yahay runtii waxa ay noqonayaan dad sumuud iyo sabir leh waxaa dhacaysay dagaaladan inta ay ku jireen asxaabta ridwaanullaahi calayhim simbiriraxooyin way iska dhacayeen laakiin koritaankii ay ku jireen ay kor u socdeen waxa uu keenay inay dee qimma gaadhaan matalan markay dagaaladan ku jireen ceerceerka iyo simbiriraxooyinka iska imanayay dee waa ka qur-aanku sawir ka bixiyay suuratu alcimraan oo kale haddaad akhrido xataa idaa fashiltum watanaasactum fi lamri wacasaytum id hama taa'ifataani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma id tusciduuna walaa talwuuna calaa axadin waalrasuulu yadcuukum intaasoo aayadood waxay tilmaamayaan marka sidaan ahaydeen marka nebiga ka yaacdeen marka buurta fananayseen marka iskhilaafteen laakiin haddana say usii korayeen qima bay gaadheen meel sare oo markaa ay hoos uga soo ciiri waayeen aladiina qaala lahum annaas ina annaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum fazaadahum iimaana wa qaaluu xasbuna allahu wa nicma alwakiil waxaa lagu soo afuufay carooggii iyo warbaahintii gaalada waxaa la yidhi waar ka baqda gaal oo dhan baa ceriya meel walba isaga timi waxba kama maqna nimanka ka baqda baa layidhi arrintaas iimaanuunbay u kordhisay markaasay yidhaha ilaahay baa annaga nagu filanoo midna garab taagan ugu wanaagsan taas waxay tilmaamaysaa koritaankii asxaabtu ay korayeen iyo tarbiyada iyo taskiyadu nebigu siinaya calayhi salaatu wasalaam inay gaadhaheer ay gaashaantaan oo duufaanada iyo dabaylaha dhacaya aanay leexin karaynin waata ilahay uu tilmaamaya huwa aladii bacaa fi lumiyiina rasuula minhum yatluu calayhim aayaatih wayuzakiihim wayucallimuhum alkitaaba walxikma wain kaanuu min qablu lafii dalaalin mubiin lafii dalaalin mubiin iyagoo ahaabay haddana intaasoo sifa ay yeeshanay dad noqdeen marka wixii ay ku koreen waa yaalla qur-aanka iyo xadiidka nebiga laga dhexlay calayhi salaatu wasalaam weey idan markaa waa lagama maarmaan in dadka muslimiinta ahi sidoodii oo kale si asxaabta ay u noqdaan iyo tusaalehay ahaayeen ay u laabtaan qur-aanka oo qalbigooda isagu xojiyo waxaa kaloo markaa xusid mudan diintan ilaahay uu soo dejiyey dadkeedu hadday daciifaan dadkeedu hadday sillanaadaan ay simbirraxdaan iyada qiyamkeedii akhlaaqdeedii qadaasadeedii macnaha in ay tahay midaan ceeb lahayn oo haabitahoon isbedelayn waa halkeedii iyadu ee ummadunbaa marna iyada ku kor noqonaysa marna iyada darteed la dhacaysa laakiin diintu waa halkeedii ilaahay wuxuu ihi falam taqtuluuhum maydaan laynin walaakina allaha qatalahum ilaahay baa laayay wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha ramaa waliyubliya almu'miniina minhu balaa'an xasana saasaa ilaahay u tilmaamay rasuulku sala allahu calayhi wasalam maalintaa dee tirada asxaabtu way yarayd la socotay nebiga gaaladuna way badnaayeen kolkii dabeedna uu ducaystay nebigu ile waqhtiyada ducada fiicanta waxaa ka mid a marka dagaalka loo dhaqaaqayo la gelayo ayaa intuu ciid daray buu saa ugu saydhay isagoo la shaahat alwujuuh wejigiinna alla wejigiin gubayay saynu ku nidhaahno kale wejigiinna ha xumaado ciiddii ayaa waxay noqotay mid wada gaadhay noocii dagaalamaya indhahooda ayay wada gaadhay sida baashaa gaasee qiiqeedu uu firdho sidaasoo kaleunbay ciiddii noqotay mid walba indhahay ka gashay dee qof xabadi kusoo dhacaysa oo isha maraan maranaya waa dareemi karaysaa sidaa u silan yahay ean waxba uga bogan karayn waxyaabaha hasiimada iyo jabitaan ku kane ka mid ahay marka waxa ilaahay uu tilmaamay isgarabtaagga iyo wehelka ilaahay inuu yahay ka tilmaantaiyo tayada leh ayaa ilaahay uu tilmaamay saddex jeer bay kusoo laabmayeen haddana daqiiqadii u horreeyay bay horgufeen ramyiga ramyi nebiga waa loo sugay midna wuu ilaahay wuu ka anfiyey marka taa macnaheedu waxa waya adigu sababta waad lahayd oo in ciida waad qaaday laakiin ka gaadhsiiyey dhammaantood maad ahayn marka ramyiga xaqiiqadiisa iyo tayadiisa iyo waxyeeliddu cadowga ku waxyeelay intaba ilaahay baa lahaa adugu waxaad ahayd kunta sabab sabab baad u ahayd wamaa ramayta adugu maad ciiddaa maad saydhin macnaha maad gaadhsiinin halkay gaadhay buufintaa lagu buufiyo ilaa heerkaa la gaadhsiiyo taa maad lahayn id ramayta markii aad ciidan saydha ee sababtaadu noqoto ramyina waa loo sugay midna waa ilaahay wuu ka anfiyey kuu ilaahay leeyahay adigu maad lahayn dee awooddaa walaakina allaha ramaa waxa ilaahay uu tilmaamay waliyubliya almu'miniina minhu balaa'an xasanan albalaa ereygaasi wuxuu noqdaa nicmada iyo niqmada labada buu noqdaa balaayada iyo barkhadda labadaba balaa baa lagu tilmaamaa oo barkhaddu si kolka loo eegay iyo khayrku ay dadku helayaan imtixaan bay tahay oo insaanku talow ilaahay ma u ogol yahayoo ma ugu mahadnaqaya de hadduu ugu mahadnaqi waayo dhinaca habaar bay ka tahy balaayada laftigeeduna dhinac nicmay ka tahay oo markuu qofku sabro dee wuxuu ku helaa wax ka aanu aanay ku dhicin aanu helayn buu ku helaa albalaa wanabluukum bishari waalkhayri fitna saa ilaahay uu tilmaamay wabalownaahum bilxasanaati waasayi'aat waa lagu imtixaanayaa xasanaadkii sayi-aadka marka sidaasay noqotay waxa saddexaado halkan ilaahay uu tilmaamay markuu ilaahay awliyadiisu inta ilaahay ku tiirsadaanuu iska rabtaago inuu gaal iyo shaydaanka la socdaada dulli ku dhacayo dalikum waana allaha muuhinu kaydi lkaafiriin gaalada shirqoolkooda ilaahay ka dullaynaya weeye waxaa la yidhaahdaa ummadaha caalamka ku nool haddii ay dhici lahayd ummad sidan oo kale la isugu soo kaashado oo aan ahayn ummadda islaamka meesha way ka bixi lahayd ummad kasta oo nooc ay doonaysa jinana ha ahaatay haddii tiro kastaba ha yeelato tichnolojiyad kasta ha yeelato ummadaan islaamka ahayn haddii ummadaha caalamku sidan ugu ururi lahaayeen oo ay ugu tashan lahaayeen oo ay isugu bahaysan lahaayeen meesha way ka bixi lahayd laakiin ilaahay baa waxa uu leeyahay wa ana allaha muuhinu kaydi lkaafiriin wayamkuruuna wayamkuru allah inahum yakiiduuna kaydan waakiidu kayda ina kayda shaydaani kaana daciifa wehelkii ilaahay baa jira ummaddu in kastaba daciifa iska ahaata in kasta ha iskhilaafsanaadeen in kasta diin xuma ha hayso haddana waa dadkii ilaahay uun dadka ilaahay kuwa ugu horeeyan weeye dad wanaagsanoo meellabaa ku jira aan gacanta waxba ku hayn saa darteed baa nasrigii ilaahay u jiraa iyo weherkii ilaahay aayadda kale waa aayadda koob iyo afarta isla suuraddan waxaanay tilmaamaysaa mawduuceedu yahay kayfiyatu qismati alghanaa'im maa safxadda lix boqol marka la eego kitaabka kayfiyatu qismati alghanaa'im qaniimada sida loo qaybsanayo oo dadka muslimiintaa dakhligooda sanawigaa waxa ku jira waxay ka helayaan cadowga sheeye ay dagaalamayaan xoolaha ay ka helayaan ee gacantooda ay ka faramaroojinayaan taasaa bajadka ugu jirta iyo waxa ay ku horu marayaan ay ku howlgelayaan taasaa ugu jirta sida loo qaybinayo way soo tilmaantay suuradda bilowgooda ilaahay wuu ku soo tilmaamay ilaahaya rasuulkaa ka talinaya ilaahaya rasuulkuna sidii ay u qaybiyeen in ilaahay uu qaybiyo rasuulkana faray qaniimadaa in loo qaybiya waa sidan waa juska bilowgiisa waclamuu waxaa ogaataan buu ilahay yidhi annamaa hanimtum wixii aa soo urursataan oo min shay-in wixii shay ee gaalada ka soo faramaroojisaan ee maala fa anna lilaahi khumusah khumuskiisa ilaahay baa leh iyo intan ku xigta khumuska waxaa loo qaybinayaa intan soo socota lilaahi khumusa walilrasuul walidilqurbaa walyataama waalmasaakiini wabni sabiil intaasoo meelood baa khumuska loo qaybinayaa arbacatu akhmaaskana mujaahidiinta leh in kuntum haddii aad tihiin aamantum billaah kuwa ilaahay rumeeyey wamaa anzalnaa calaa cabdina iyo addoonka iyagoo nebi maxameda nasrigii aanu ku soo dejinnay haddaad rumaysantihiin yowma alfurqaan maalinkii kala saarka yowma altaqa aljamcaan maalinka ay labada col kulmeen gaalada iyo islaamku wallaahu calaa kulli shayin qadiir ilaahay baa wax walba karo oo waxba aanay ku adkaanayn waxaa jira khaniime iyo fay marka gaalada la weeraro wixii maalahe laga helo dhul-a daara-a lacag-a xoolo noola mood iyo nool mid kasta aado wixii laga hela ee xoog lagaga qaadaa waa khaniima wixii markaa lagaga helo dariiqo aan dagaal ahayn ama meesha ha ka yaaceen ama heshiis ha lala qorto oo dabeetana sidaa xilwareejina ku sameeyeen xoolihii ilaahaye wixii dariiqada laga helana waxaa la yidhahdaa alfay sida suurat lxashri ilaahay uu ku tilmaamayo ma afaa allahu wamaa afaa'a allahu calaa rasuulihi minhum famaa awjaftum calayhim min khaylin walaa rikaabin walaakina allaha yusalidu rasuulahu calaa man yashaa wallahu calaa kulli shayin qadiir wixii fay ah ee heshaan teelug iyo farastoona kumaydaan weerarin iyo awrtoona ilaahay baa rasuulkiisa ku salliday cidduu doonayo oo argagax baa ku dhacay haybaday nebiga ka haybadaysanayeen ayay isla dhiibeen wala hogaansameen marka fay ah isaga waxaa loo qaybinayaa uun khumuskan meesha la geliyo ayaa lagu qaybinayaa laakiin khaniimada waxa loo dhigayaa shan meelood meel waxaa la siinayaa intan isku xigta ayadan ay sheegtay afarta meeloode soo hadhana waxaa loo qaybinayaa colkii dagaalamay ee muslimiinta ah taasa loo qaybinaya fay-ana waxaa lagu bixinayaa un khumuskan halka lagu bixinaya marka khumus la yidhaahdo waa twenty percent bay noqonaysaa cishriin filmi ah boqolkiiba labaatan in lagu qayb in la siiyo intan aayaddu ay sheegayso hadduu fay yahayna intan unbaa la siinaya khaniimadii iyada miyaa colkaa dagaalamayay raggiisa iyo dumarkiisa iyo caruurtiisa iyo addoomihiisa iyo lugta iyo faraska waxoo dhan baa loo qaybinaya iyadoo ay kala duwan yihiin oo dumarka iyo dhallinyarada yaryareen qaangaadhka ahayn lahum radqu waxay leeyihiin in ka yaro waabsan ilan dadku anzilu naasa manaasilahum qof walba halkiisaa la dhigayaae qofka dagaalamaya ee dhammayska tirana waxba u dhinayn ayaa looga yar hoosaysiinaya islaantii wax daweynaysay kuwii waraabinayay dhaawaca gurmadka ahaa dumarkiina waa la siinaya carruurtiin iyo addoomihiina waa la siinaya colka kalena waxaa loo eegayaa uun kii faras ku dagaalamaya iyo kii lugaynaya taasaa loo eegi jiray macnaha qofka gaadiid wadaa gaadiid wataa iyo ka isagu lugaynaya dabcan waxyeelada cadowga ay u geysanaya way kala duwan yihin waanay kala kharash badan yihin oo waxaa loo eegaya qofkan dee ilan muslimiintu iyagaa soo qaadanaya qof waliba isagaa saanadiisa milatariya gaadiidkiisa hubkiisa wata waa waxay ummadaha kala dheer yihiin weeye qof waliba naftiisa iyo maalkiisa iyo wakhtigiisa u tabarucay dowlad waxba kama sugayo marka qofka gaadiid wataa dee shidaal buu leeyahay baahiyo kaleu leeyahay oo kan lugtu aanu lahayn hadduu gaadiid daabadu wato wax calaf bay u baahan tahay iyo waxaan marka sahmigii la isu la ekaysiin maayo marka qofkan faras faraska wataa waxa uu qaadanayaa saddex sahmi laba faraska ah iyo mid isagu uu yeelanayo laakiin kan kale waxaa isaga la siinaya hal sahmi uun taasay u qaybsamayso taasina runtii dee waa dhiirigelin weeye dhiirigelin ayayt qofkii lagu dhiirigelinayo si qof waliba uula soo diyaargaroobo gaadiidkiisa iyo wixii uu ku heli lahaa uula soo diyaargaroobo markaasaa waxaa badan doona dadka gaadiidka leh ee markaa la soo dagaal garaya culimada qaarkoodna waxay tilmaamayaan malaha waa sida ay u badan tihiin u badan tahayba laba sahmi in la siinayo qofkii fariskaha lakiin sida raajixa jacala lilfarasi sahmayni walisaaxibi sahman saddexdaa sahmi wey faraskoo laba ayeeso waaya waxaa intaasii dheer nafalkii annafal oo ah hogaamiyaha markaa muslimiinta dagaalka u hogaaminaya ciddii oo arko inay dadaal dheeraada samaysay wuxuu siinayaa halkan biladgeesida iyo laga siiyo dadka abaalmarin iyo jaa-isad dheeraaduu siinaya nafal baa la idhaha taana waa siyaado lagu daraya qofkan intan haddaba naska ilaahay uu ku xusay fa ana lilaahi khumusahu ilaahay khumus buu leeyahy iyo rasuulka iyo qaraabada nebiga iyo agoomaha iyo masaakiinta iyo musaafiriinta ilaahay isagaale ummadda gaal iyo islaamba iyo caalamka waxa ku noolba marka culimadu waxay leeyiin waxaa loogu bilaabay uun waa barakaysi ilaahay magaciisumaa mar walba wanaagsan addoonku inuu ku bilaabo oo tabaruk dartii iyo barakaysi unbaa ilaahay loogu bilaabay laakiin ilaahay meeshan wuxuu ka qaadanayaa ma jire wax walba da isagaaba iskale aimada qaarkoodna waxay leeyihin qusumkan ilaahay meel baa la dhigaya laakiin waxaa lagu bixinayaa danaha guuda muslimiinta ayaa lagu bixinaya oo nebigaa qabanaya berigaa intii uu nebigu tegayna qaybtii ilaahay iyo qaybtii rasuulkaba hogaamiyaha muslimiinta gacanta ku dhigaya danaha guuda dadka iyo arrimaha dagaalku dib ugu celinaya labada qowlba waa jira qaraabadii nebigana qaraaboo dhan maaha laakiin waa reer banu haashim iyo reer banulmutalib waa labadaa reer nawfal iyo reer cabdushamsi iyagu way ka hadheen oo kuwan kale la siman rasuulkaa la weydiiyey sala allahu calayhi wasalam oo la yidhi afar ardaa baanu hayn afartayaday ardaa reer banu haashim iyo reer banu mutalib unbaa soo galay halkan waxaan la qaybsanaya badane maxay labadii kale ku baxeen bani nofal iyo bani cabdishams maxay iyagu ku baxeen ilaa waanu simannahay marka rasuulku wuxuu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam kuwaas inay nafqaybsi u lahaayeen xaqa maalin islaamku itaal daraayo uu hiilin u baahnaa ayay kuwan kale islaamka iskarab taageen way soo jihaadeen kuwan kalena maalintaasay midhiiqiyeen oo ay siibteen waa markii rasuulka sala allahu calayhi wasalam isagoo ama ka jooga intay gaalada u heshiiyeen la yidhi kol haddii uu joojin waayo maxamed waxa uu wadayo diin sheeg sheega kol hadduu ilaahyaashii aabbayaashii ceebeeyey laga bilaabo imika wayn cunaqabatayn qaraarkii jimciyaddooda ka soo baxay wuxuu noqday in alxisaaru calayh in la xidho oo dadkaa la cunaqabateeyo meel shicbu abidaalib laydhaah maka maka way laablaab badanta laablaabadeeda laba buurood dhexdood baa lagu xidhay markaasaa lay waxba lagama iibin karo waxna cidin cidina uma gurman karto loona gurin maayo laga gursan maayo cunaqabatayntu meelo badan bay gashay dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo ijtimaaciga iyo akhlaaq dhan walba way gashay qoraal baa dabeetana waraaq baa lagu qora waatii la dhigay kacbada ilaahay markii dambe abaar ku saliday halkaa waxaa nabiga la galay calayhi salaatu wasalaam reer banu haashim iyo reer banu mualib amaa kuwan kale iyagu waxay idhahnaa laguma hadleeyo a maxaa waxaa soo cidhiidhiyana gelinaya dhulka ilaahay waa waasa caalamkaan waxla qabayna alcawlama sida nimanka la idha arrinkuwa caalami iyo dadka ilaahay baanu la mid nahay maxaa naga takooraya dadka kolkaasuu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam raggii maalintaa halkaa wada galay iyaga oo qaarkood aanay islaamba ahayn nebiga calayhi salaatu wasalaam ka dhiidhiyey xumaantii lagu samaynayey maanta waxay xaq u yeesheen inay dhinacan isu maraanay aalubeytka aan sakada qaadanaynin noqdaan laakiin khaniimadan qaadanaya dee maxay odhan doonaan waa wakhti lasoo marayo taariikhdu dafiraad iyo bedelaadtoona ma lahaa halkiiba iskaga qusta qaraabada nebiga waa kuwa waa kuwaan sakada qaadanay agoonta muslimiinta iyo masaakiinta muslimiinta iyo ibnu sabiilkaoo musaafirkiya marka rasuulku sala allahu calayhi wasalam sadaqada iyoma qaadan jirin waxyaabahan dadku ay qaataan sida sekada waxa uu lahaa khumusul khumus khumuskan khumuskiisa iyo iyo hadiyadda iyo hibada iyo waxaasuu qaadan jiray markii uu nebigu geeriyoodayna dee qaraabadiisii wixii kasii noolunbaa la siin doonaa yaa iyo saddexdan kale ku xiga haddii qaraabadii la waayana de waxaa loo qaybin doonaa uun alyataama walmasaakiina wabnu sabiil ayaa khumuskan la siin doonaa oo dee qaraabada rasuulku sala allahu caleyhi wasalam aakhiru zamaanka ansaari iyo muhaajiriin muhaajiriin iyo ansaariba inay yaraanayaan buu tilmaamay oo imikaba dee waa sii yaryihin meel ay mareenba lama arag midhba meel baa laga tuuray waa musalaxaad iyo eray bixin iyo axkaam iminka dadku marka ay maqmaqlaan qofka qalbigiisa kusoo dhacaysa talo waxaan si caalamka ugu fulayaa wuxuu isweydiinayaa qofkuu odhanayaa war xaggan kharaajkan la sheegayay jisyadan iyo khaniimadan iyo khumuskan iyo yaa intan la sheegayoo dhammi talo xaggaa lagu hayaa laga tiri maayo qur-aankee way jiraysaaye ehelkeedu marka ay soo baxaan ayuunbaa dee la fulinayaa dadkani hadday noqdaan qaar ducafaha fulayaala dadkii diinta ilaahay u hiilinaya marka ay soo baxaan jihaadku sidiisa u oogmo meeshii jihaad ka socdaba axkaamtani way ka fulaysa waa inta laga qaylayo waxaan oo dhami inta laga qaylayo weeyaan markanay gaaladu leeyihin wakhtigan aynu joogno manaahijta ha la bedelo almanaahij tatarufka iyo mitidnimada iyo irhaabka waxa ugu wacan bay leeyihin caalamulislaami waxaan la ydhaha manhajka dadka manhajkiibaa wuxuu noqday bay leeyihiin mid kulul oo basbaasaysan oo aayado jihaad iyo waxa ku jira siiradiibaa dagaal uga buuxaan oo markaasaa gaal la dilay iyo mid lala dagaalamay iyo qaniimad iyo waxaasaa ku jira markaasay dadka muslimiinta iyo dowladahooda iyo wasaaradooda waxbarashada waxay u waaxiyoodaan iminka war waxaa laga rifo qaarkoodna waabay ka yeeleenba oo waxaanu aragnay sacuudi arabiya markaanu tagnay manaahij dhan oo lagu daadiyay kudaafadda oo laleeyahay me dee waddan kalena looma sii gudbin karo waddan kaleoo la geeyaana ma jiro american ogolayn in kaa kale loo sii dhuufiyo maadaama kanba laga salabeeyey meel lagu haynayo kalena ma jirto madbacadaha un ha soo daabacdo wax dambe oo aan jihaad jihaadkaa lahayne kanina dhaafiya ha laakiin dee ninku daandaansanaya ma kudaynaya iminkaa waxay marayaan qoladan irhaabkee wax qarxinaysa ee kuwan ajnabigaa ka dhex ugaarsanaya sacuudiga booliskoodaa weheliya bay dhahaan imanka xagee hubka ka helaan booliskaa siiya booliskaa sii daayay maxaa loo waayey halkay galeen ilaa harkaasi haddana ka soo wareegtay marka cumuuman dadkii muslimiinta ahaa iyo dowladahoodii markay dhaafeen inay midoobaan markay dhaafeen inay mawaaqiftooda muujiyaan markay dhaafeen inay ilaahay ka cabsadaan ay cid kale ka cabsadeen waxaasaad arkaysa ayaa ka dhacay halkaa waxaa inoogu dhammaaday lixdaa toddobadaa suuradood suuradihii madaniga ahaa ilaa suuratu tawba suurad madaniya waxaa inoogu xiga suuradda suuratu lxaj ayaa inoogu xigta oo juskan rawaayiculbayaanku wuxuu ku dhammaanayaa qaybta awalka wixii axkaamahee ku saabsanaa juska labaadna wuxuu ka warramayaa aakhirka ama shan iyo tobankaa dambe ee suuratlkaafi ka bilaabmaya wixii axkaamahee ku jira baa uu ka warramaya labada jisaas uu qaybay sheekhu labada meelood waxaa u dhexeeya suuratu tawba iyo suuratu lxaj suuratu racd iyadana waa lagu khil- waa la- khilaaf baa ka jira oo waa suuradihii madiine iyo kuwii maka kollayba ax- wax axkaamahoo badan oo muxaadaro khaasa usoo qaato ma jirto suurat lxaj waxyaabaha ay ka waramaysa waxaa ka mida jihaadka dee suurat lbaqara ayaa markaa aynu kaga soo hadalnay saa darteed buu diiday inuu dib u soo celiyo maadaama axkaamtu xaggaa hore mutaqadim ay ku ahayd sida magaca suuradda ka muuqanaya suurat lxaj waxay ka waramaysaa xajka iyo axkaamtiisa xajka iyo axkaamtiisa in badan oo ka midana suurat lbaqara iyo suuratu ali cimraan ayaynu kusoo marnay walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila iyo aayaadkii xajka ka warramaya suurat lbaqara labada meeloodba sharaxooda waa kusoo qadinmay laakiin halkan waxa uu ku xusayaa inuu sharxo aayaadka ka hadlaya hadyiga alhady saa darteed buu ku yihi almuxaadaraة اlarbacuun altaqarubu ila alhady altaqarubu ilى اllahi bاlhadyi wاladaaxi mawduuc waa kaa waa ilaahay oo loogu dhowaado hadyiga xajka lagu gowracaya iyo udxiyada marka waxaad la soo baxaysa aayadda lix iyo sagaashan suurat lxaj aayaadka axkaamta ayuunbay ururinayaan waa lix iyo soddon suurat lxaj markaynu nambarka aayadda ama tiradeeda sheegaynana tirada aayaddu way ka dambaysa aayadda marar badan baynu sheegnay tirada aayaddu kama horayso ee way ka dambaysa waayo bismi illaahi araxmaan iraxiim haddii aayad ay tahay oo nambarkeeda la qorayo lagama horraysiinayo waa halkay suuraddu ka bilaabmaysa ee wuu ka dambeeyaa nambarka aayadda bisinkuu ka dambeeya aayadda ku xigtana wuu kasii dambeeyaa aayadda u dambayse suuraddu ay ku dhammaanaysana nambarkuu kasii dambeeya marka haddaad tidhaa qof nambarka soo saar waa lix iyo soddon weeyaan walbudna jacalnaaha lakum min shacaa'ir illaah Ee waxaa laga yaabaa inuu soo saaro un aayadda ka horraysa saa u xisaabtama waa lix iyo soddon qaala allahu tacaala wlbudna jacalnaaha lakum min shacaa'ir illaahi lakum fiiha khayr fadkuruu sma allahi calayha sawaaf faida wajabat junuubuha fakuluu minha waadcimu alqaanica waalmuctar kadalika sakharnaaha lakum lacalakum tashkuruun lan yanaala allaha luxuumuha walaa dimaa'uha walaakin yanaaluhu taqwa minkum kadalika sakharaha lakum litukabiru allaha cala ma hadaakum wabashir lmuxsiniin qaala allahu tacaala ilaahay waxau uhi walbudna geelii jacalnaaha lakum waxaanu idinka dhignay min shacaa'ir illaah calaamooyinka waaweyn ee diinta alla muujinaya cibaadadiisa waa geelii lagu waday xajka lakum fiiha khayr khayr baa idinku sugan adduunya aakhiraba fadkuruu sma allah ilaahay magaciisa ku xusa calayha dusheeda calaa dabxiha marka gowracaysaan bismillah ku gowraca sawaafa iyadoo saddex xadin ku taagan oo jeeni xidhan fa idaa wajabat marka ay qad tidhaahdo junuubuha dhinacyaasheed marka ay dhan u dullaanto ee naftu ay ka baxda fakuluu minha wax ka cuna dadkii nin gowracay oo barakaysta oo wa adcimuu waxa aad raashintaan oo hilibka wax ka siisaan alqaanica ka iska xishooday ee su-aasha ka dhowrsaday iyo walmuctar ka soo ligan ee isaguna soo taagan su-aasha la soo taagan kadalika sakhara sakharnaaha lakum saasaanu idinku sahalnay mabaydaan qaban karteena lacalakum tashkuruun si ay ilaahay ugu mahadnaqdaan inay ilaahay u mahadnaqdaan baa u dhowdi lan yanaala allaha ilaahay gaadhi maayo luxuumuha walaa dimaa'uha hilibkeeda iyo dhiiggeedu ilaahay la gaadhsiin maayo walaakin yanaalahu waxa ilaahay gaadhaya oo u aqbalaa attaqwa minkum alla kacabsi xaggiina ka ahaatay iyo diintoo la waafaqo kadalika sakharahaa lakum saasuu ilaahay idinku sahlay xoolahaa litukabiru allaha si ay ilaahay u weynaysaan calaa maa hadaakum habkii uu idiin hanuuniyey allahu akbarta u badisaan wabashiri lmuxsiniin samafalayaasha ku samafalaya cibaadada ku samafalaya deeqda alleh kuwaa u bushaare inay khayr badan leeyihiin waaya hadiga iyo dee kollay axkaamta uu leeyahay waxay wax badan iska soo gelayaan odxiyada alodxiya marka wixii lagu gowracaya xaramka waa alhadyu xoolaha lagu gowracayo xilliga meelaha aan dee xaramka ahayn sida halkeenna loo kale waxaa la yidhahdaa aladaaxi odxiya ayaa la yidhahda marka tacriifka hadigu waa nicmada ilaahay ee rabbi loogu dhowaanaya xoolaha noola ee la geeya xaramka saayadan ilaahay uu ku sheegay waxay culimmadu isla waafaqsan yihiin sida xoolaha inuu ugu fadli badan yahay geelan sida gaarkaa ilaahay u tilmaamay min shacaa'ir illaahi uu ku sheegay waxaa ku xiga tuludii oo dee loodii ah arigiina uu kusii xigaa waxaa ugu hooseeyaana waa neefadhiya digaagadii iyo ukun iyo meel kale loo sii dhaafi maayo hadiga halka u yari waxa weeyaan maa tayasara min alhadi oo qur-aanku uu tilmaamay waa neefadhiyuu nebigu ku fasiray calayhi salaatu wasalaam hadigu waxa uu waajibayaa wakhtiyada qaarkood ama laba qaybood buu noqdaa mid sunno ah iyo mid waajiba ayuu hadiga u qaybsamaa halkaa lagu gowracaya axkaamta hadiga dee qofku inuu ogaadaa waa daruuri waa laga yaabaa wakhtigun inuu cumro soo guto xaj soo guto marka hadiga iyo axkaamtiisa inuu ogaadaa waa muhiim marka ka sunnaha ahi waxa weeye qofka xaajiga ah ee munfaridka ahi neefka uu gowracayo almunfarid xaj kaliya xidhan yahay qofku dhiig kuma waajibin haddaan wax kala gelin marka wixii uu gowracaa waa sunne kadalik almuctamir qofka cumrada gudanayaana isaguna neefka uu gowracaya waa sunne hadiga waajibka ahina waxa weeyaan aladii yajib cala alqaarini waalmutamatic qofka qaarinka la ydhaahdo iyo ka mutamatica macnaha qaarinkuna xaj iyo cumru qofku wada xidhay mutamaticuna wuxuu xidhay cumro uu xalaaloobay xaj buu ku xigsiiyey marka labadaana nafis bay heleenoo midna labuu isku oofsaday midna cumruu kusii nafisay iyagana heeganka ay ka baxeen daraaddeed iyo howlyaraysigaa neef baa lagu yeelanaya waxaa kaloo uu ku waajibayaa qofka waajibaadka xajka mid ka taga miiqaadkii baanu ka soo xidhanin musdalifo iyo mina iyabuu iska dhaafay buurihii la tuurayay buu iska daayay mid ka mida waajibaadkaa hadduu ka tago neef baa lagu yeelanaya waxaa kaloo neef ku waajibayaa qofka maxduuraatulixraam mid kamida ku dhaca macnaha xajka inta uu xidhan qofku camalkan waxyaabaha loo diiday shay ka mida buu ogaan u yeelay markaana neefku wuu ku waajibaya shuruudda hadiga iyo odxiyada neefkan qur-aanku halkan uu ku sheegay ilaahay uu ku ammaanay addoommahana uu ku addoonsaday shuruudda uu leeyahay waanay ka midaysan yihiin shuruuddan neefka hadiga iyo ka odxiyaduba waa inuu horta yahay mid la soo ilka baxay haddii uu yahay ido mid ilka jabiya hadduu ida yahay haddii uu riyeeyaana ilku waa inuu soo baxay aduu laba jir idaa iyo saddex jir riye ah ilaa way ka itaal daran yihiin riye way ka daciifsan idahae neef daadaa gaadhay waa inuu yahy neef saliima waa inuu yahy saliima macnaha iska wa dhammaystiran oo jirhkiisu aanu googonayn sidaa daraaddeed baa kii cawarnaa iyo kii weyda ahaa kii cadhada lahaa intaa midna ma gudayo neef lasoo xulay wey markay diideen dadkii meeshaa joogay arigeennii yaraa wanaagsanaa kuuskuusnaa ee caddaa ayaa indhaha waxaa loo geliyay mid badi go-aan australia dabeetana fataawa ayay ku wareereen iyo maxba laga yeelaya wuu daba go-an yahay wuu dheg go-an yahay wuu kada ile waa gaalaan isagu xaj iyo wixiisaba aqoone siyaabo kale oo cilmiya iyagoo weegay iyo malaha neefku si uu naaxay iyo bariday jaraanba markuu yaryahayba marka neefkii waa buuran yahay waana bilaa bari marka adigu berdoo malaha culimadooda waxay u fityoodeen inay iskaga baxaya un hadday wax kala waayaan dee laakiin waa la joojiyay dee lama waayin ka muslimiinta inkaarta haysato dadka muslimiinta unbay ka midta koodii fiicnaaye dee lagu kalsoonaana in ay diilaan mid lagaba shakisanyay inay ey iyo xoola iska dhaleen iyo isagiioo jir go-aanna inay runtii qasab laga dhigo curwatu bnu zubayr taabiciga la odhan jiray caalimka ahaa waxa uu ku odhan jiray inankiisii hishaam inankaygiiow waar markaad hadyigaa soo xulayso neef wanaagsan oo aad dhan walba ka eegta iisoo raadi ayuu odhan jiray oo mar haddii aynu xaafadeenna iyo reerkeenna neefka aynu u qalayno usoo xulayno kaynu ilaahay u gowracaynana waa inaynu kasii wanaajinaa buu odhan jiray islaantaada kaad u geynayso kol haddaad ka fiirsanayso kaad ilaahay u geynayso yuu ka darin buu odhan jiray marka lacag kasta ha noqdo laakiin waa in lagu dadaalaa neef fiican oo gudi kara macnaa awoodda uu leeyahay iyo dhammaystirka jirhkiisa soomaalidu waa dad iska laxa jeclo xuna wuxuuna ka fikiraan unka qiimo jaban markay xujaajtu ururaana dabeetana hadiga iyo qof inuu soo gowraco wallaahi midi waa saddex boqoloo riyaal midi waa afar boqoloo riyaal midi waa lix boqoloo riyaal sow neefuun maaha kaa u hooseeya inu inoo qabaa la odhanaya ama mid hadduu doono irmaam ama buko oo duufku ka da-ayo kaasuun dee inaga inoo qabo neefuun gowraca baa la yidhi kole hadda inaan reerkeennii geyn karaynin ma inagaa cunayna lacagta inta kale waynu sahayanbe markaa dabeetana inaanu ansixinba aba laga yaabaaba hadyiga waxaa lagu samayn jiray ishcaar sidaynu kusoo maraynay suuratulmaa-ida bilowgiisa bilowgeeda kaba iyo wixii lamida iyo koor iyo qoorta loo gelin jiray wakhtiga la gowracayo hadyigan ama xoolahan sunno iyo waajib mid kasta ha ahaadee waa maalinka ciidda iyo saddexda maalmood ee ka dambeeya inkastuu dee sii fadli badan yahay maalinka ciiddu kullu ayaami tashriiqi dabx xadiidka axmed uu warinaya wuxuu leeyahy ayaamu tashriiqa saddexda ciidda ka dambeeya waa maalmo la gowrici karo wax meesha wax lagu gowracayaa waa xaramka un kol hadduu hadi yahay sidaa ilaahay ba uhi hadyan baaliqa alkacba waa hadyi gaaraya kacbada kacbada waxaa looga jeeda xaramka uma maxiluha ila albeyt alcatiiq meesha ay xalaalta in lagu gowraca makaanka u ahay waa kacbada weeye saa darteed baa jaabir uu nebiga ka wariyey kullu minan manxar wa kullu musdalifa mawqif wa kullu fijaaji maka ariiq wa manxar maka iyo mina iyo musdalifu nebigu tilmaamay inay noqon karaan meelihii xaramka ahayd dee lagu gowrici karayo usluubka loo gowracayo waxa weeyaan geela waa annaxr wixii ka soo harayna waa adabx naxri iyo dabxi waxay kala yihiin inaguba gowrac iyo dhuundhow ayaynu idhaahnaa geelana waxaa la idhaahdaa ar awrka ama hasha dhuundhow neefkana gowrac baa la idhaha labadaa mustalax bay kale erey bixintooda marka af carabigana waa sidanuun annaxru waadabxu geela dee halkan u sokaysay lagama gowracee malaa rag badanoo reer magaala ay ka qasan tahaybee xagga hoosaa loo kaxeeya nuunta gunteeda xadiidka muslim uu warinayo waxa uu tilmaamaya cabdilaahi bnu cumar waa ahare ayaa u yimi nin hal fadhiisiiyey oo ruquusaya isagoo doonaya inuu maaragtay dee si fadhigaa ku gowraco dabeedna wuxuu uhi ibcadha qiyaaman muqayada sunnata nabiyikum sala allahu calayhi wasalam war hasha kiciyo jeenigan bidixna ka xidh sidaana ku dhuundhow waa sunnihii nebigee waatan aayadda ilaahay uu ku tilmaamay laynoogama teginuuna waxaa la tilmaamay habkii loo gowrici lahaa sawaafa iyadoo saddex adin ku taagan id curida calayhi bilcashiyi saafinaat ljiyaad nebi sulaymaan baa loo bandhigay assaafinaat fardihii saddexda adin ku taagnaaye carbisnaaye aada u dheeraynayay oo faraska laftiisu kolka uu layliyan yahay uu istaago jeeri buu yar laabaa asaafinaat sawaafa marka qof quraaba dee qabanayo hasha dhuunteeda intuu soo laabo oo faruurta qabto bidixda ku qabto ayuu jeeriga bidixe xagga shishe ka xigana dee wuu xidhayaa wuu dhuundhabayaa dhinacu ka taagay moo dhinaca kale u dhacaysa waxaan tobanka qof isugu tegayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam maalintii xajatul wadaacday lixdan buu gowracay dhowr iyo lixdan buu gowracay gacantiisa baaqigana cali buu u dhiibay xoog badan bu ahaa nebigu calayhi salaam ma ahayn ducuf dhowr iyo lixdan buu gacantiisa ku gowracay inta kalena cali buu yihi baliga nas marka usluubka loo gowracayaa waa kahashiyoo taagan jeeriga bidix la xidhay adna midigtaad ka xigtaa marka dhinaca ay dee adin ka laaban yun bay u dhacaysa iska dhibirta ma naqaanagu laakiin sida sunni waa sidaa ibnu cumarna waa ka ninkaa ku diiyay ama odxiyada ha ahaatee ama hadigee qofkan shaqaalaha ah loo diray mushqaayad loo siin maayo waxyaabahan haragga iyo hilibka iyo waxaa iska dhacdaa qofku intuu leeyahy wax isku daalacnaasiro isku celceli inuu idhaahdo qalo haragga iyo wixii kale isagu xaabkaasana adigu qaado dee hilibkana noo keena ma dadka sii qofkan lacagtiisaa la siinayaa sidaa daraaddeedna faruhu ka qaadaya masaakiinta kalea loo qaybinaya waxa fiican in wax laga cuno waa sunne sidaa ilaahayba uhi fakuluu minhaa ayaa halkan uu yihi fakuluu minhaa wa adcimu alqaanica almuctar fakuluu minhaa wacimu lba'isa alfaqiir marka waa sunna iyo waa waajib labadaba la yidhi waa in wax laga cunaabaa waajiba ayaa wanaagsan iyadoo la barakaysanayo inaa haddii aynu ku dhaafno axkaamtiisa aynu sharax aayadda usoo noqonno waalbudna jacalnaaha lakum min shacaa'ir illaah waa calaamooyinkii diinta ilaahay waayo gawricii baa wuxuu noqday cibaada neef kaloo halkan la geeyo alla dartii loo geeya waa cibaada qofku intuu dhaqaale helayo inuu neef fadhiya isagoo taajir oo meesha tegey muqadasaadkii tegay inuu neef fadhiya gowraco maaya haddaad shan helayso haddaad toban helayso nebigu waa boqol buu kaxeeyey calayhi salaatu wasalaam marka kolba qofku intuu helayo inuu dadka u badiyaa wanaagsan fuqaradii masaakiintu waa ka dhargaan fadkuru ismallaahi calayha berigii hore waxaa jiraya in la gowrici jiray hadiga laakiin waxaa lagu gowrici jiray waa intii islaam ka hore bismi laata walcuza wamanaata athaalithata alukhra magacyo kaleoo qarafaalugoo kala duduwana salamayaal leeyihiin ayaa lagu gowrici jiray fadkuruu sma allaahi calayha halkii hore waa laga agbadashay iyo jaahiliyadii iyo inkaaraheedii fa idaa wajabat junuubuhaa waxay tilmaamaysaa neefka marka naftu ka baxdu dhaco wax ka cuna waadcimu alqaanica waalmuctar alqaanic waa qofka iska aamusan iska dhowrsan muctarkuna waa ka usoo banbaxay su-aal ee edhiba noken kansi dadkuba imikadan laftigeeda kuwa maka jooga waa caynka xataa kuwa soomaalidaabaa saa u kala duwanoo qofna uu doonaya lixda bilooda soo socda arigu cuni lahaa inuu ka sameeyo halkan midna maba tegayaba ee wuxuu u baahanya intoo gaari loogu qaado in maka loogu geeyo la yidhaahdo waa hadigii hoo ilaa yowmina haadaabay saatay bani aadamku mar walba labadan dabaqadood wuu yahay qofna labaatan neef buu qaadanaya talaajada weynoo jiftu u samaysanaya oo kolban yar uu kasoo goosanaya midna meeshaba ma imanayo alqaanica walmuctar lan yanaala allaha luxuumuha walaa dimaa'uha macnahahaas asbaabu nusuulka qur-aanku uu ku soo degay oo aad ogaataa waxa ay kaa caawisaa fahamka qur-aanka inaad wax badan aayadihiisa fahamto qofku waxa laga yaabaa haddaanu sababta oga inuu isweydiiyo maxaa loo yidhi tolow hilibka iyo dhiigu ilaahay gaari maayo macid baa sheegtay inuu gaadhayo dhulkanuu kollayba ku daadanaya yaa yidhi wuu gaadhayaa qaar baa yidhi wuu gaadhayaa kiibaa markaa meesha laga saaro wixiisii la deerifeeyey mar alla marka ay istanamyaashooda meeshaa daadsan ee kacbada ka buuxa waxu gowracaan ayuu nin waliba waslad weyn ka jarayaa neefku gowracay koob dhiigana wuu ka darayaa sanamkuu ku saydhayaa markaa hilibkana wuu saarayaa miyuu u barakaynayaa ma isaga laftiisa cabayoo baahan si kastaba ha ka ahaato kolkaasaad sidaan iminkaba dee sibaaqa u marayaan sanamyaashooda kolkaasaa ilaahay uu tilmaamay arrimuu inay isbedeleenoo ilaahay aan loogu soo hagaagayn sidii ilaahayaashii hore ee qoryaha dhoobada ahaa ducufka ahaa markaasaa ilaahay uhi ilaahay ma baahno oo lalama doonto waxyaabahaasi waxaa lala doontaa walaakin yanaaluhu taqwa minkum inamaa yataqabalu allahu min almuttaqiin ilaahay taqwadu aqbalaa alla kacabsigu guddoomaa addoonnimadaasaa isaga lagula socdaa inuu addoomaha u nahay kadalika sakharahaa lakum markii horena ilaahay wuxuu soo yidhi aayadda hore kadalika sakharnaaha lakum bal mar walba eeg waa taskhiir ilaahay baa sahlay ilaahay baa layliyey ilaahay baa inoo cabiidiyey oo inoo addoomayay neefkaa xooga weyna halkaa la yska farurxidha halkaa la yska gowrace halkaa la yska intifaacsada intaa lasoo maalaya lasoo raranayay haddaanay ahayn ilaahay oo addoomaha u layliyey daya qaban lahaaba litukabir allaha calaa maa hadaakum wabashir lmuxsiniin wallahu aclam